بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء imaam اlbukhaari raximah اllah wuxuu leeyay asaciidu ciidda aayibu wanaagsan wadu'a almuslimi qofka muslimkaa weyseqaadkii way waa wuxuu ku tahaaro qaadanayo yakfiihi wuxuu uga filan yahay min almaa'i biyaha biyaha ayuu ka kaafinaya wa qaala alxasanu xasan wuxuu yujzi'uhu tayamumu tayamum ayaa ka gudaya maa lam yuxdit yujzi'uhu atayamumu tayamumkaa ka gudaya buu yidhi maa lam yuxdit intuusan xadad la imaan wa ama ibnu cabbaas ibnu cabbaas radia allahu canhu ayaa dujiyey wa huwa mutayammimun asigoo mutayamima booraystay wa qaala yaxya ibnu saciid yaxya ibnu saciidna wuxuu yidhi laa ba'sa bisalaati wax dhibaataa ma lahan bisalaati cala sabikha in lagu tukado dhulka aan waxba soo saarayn oo aan doogga lahayn wa tayamum bihaa iyo in lagu tayamumo lagu booraysto wax dhibaataa ma lahan qaala xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanii yaxya ibnu saciid alqaطaan yaxya ibnu saciidin alqaطaan kunyadiisa waa maxay yaxya ibnu saciid طaahir yah kunyadiisa waa abu saciid قال xدثنا عوف عوف hy عبدiولي عوف بن أبي جميلة نسbadiisa waa maحay مaxaa loo نisbeeya الأعrاaبي مaxaa loogu bixiya الأعrاaبي waa لفaصاaxatihi maha inuu reer baadiye ahaa laakiin waa nin fasaaxo badan oo ahaa saa darteeda acraabi loo yeehay qaala xadaanaa abu rajaa alcutaaridi magaciisa waxaa la yihahdaa cimraan ibnu milxaan can cimraan ibni xusayn radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kunna fii safarin safar dhexdii ayaan ahayn maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam maci xaafid ibn xajar wuxuu yidhi ikhtulifa fii tacyiini hada safar waa laysku khilaafay cayimidda safarkaas kunnaa fii safarin maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam safarkaasi muxuu ahaa xaggee laga yimid oo nebigu ka yimid sala allahu calayhi wasalam waa laysku khilaafay in la cayimo safarka fa fii muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh annahu waqaca cinda rujuucihim min khaybar muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra annahu waqaca wuxuu dhacay safarkani cinda rujuucihim min khaybar markay khaybar ka soo noqdeen agteed qariibun min hadihi lqisa qisadan ayuu ka agdhow yahay xadiid abi hurayra qisadan uu ka agdhow yahay qisadiisa wa fii abi daawuud min xadiidi ibni mascuud aqbala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam min alxudaybiyati leyla fanazla nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo qaabilay uu ka soo noqday min alxudaybiya leylan goor habeena fa nazala waa degay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi man yakla'unaa yaana waardiyeynaya yaana ilaalinaya fa qaala bilaalun ana bilaala wuxuu yidhi aniga rasuulka ilaahi alxadiid xadiidkaana waxaa ku jirta inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka yimid min alxudaybiya calaa kulli khilaafaa ka jira fii tacyiini hada safar ma waxay ahayd markuu nebigu sala allahu alay slam khaybar ka soo noqonayay mase waxay ahayd xudaybiya markuu ka soo noqday waa la ysku khilaafay wa innaa asraynaa annaguna waan dheelmannay buu yidhi cimraan radia allahu canhu xataa kunnaa ilaa aan ahaana fii aakhiri leyli habeenka gelinkii dambe waqacnaa waan dhacnay buu yidhi waqcatan dhicid walaa waqcata mana jirto dhicid axlaa ka macaan badan buu yidhi cinda almusaafiri musaafirka agtii minhaa dha dhiciddaas aan dhacnay dhicid ka macaan ma jirin macnaha wuxuu ka wadaa waa la daalanaa qofkaa soo daalanoo safar ku jira oo hurdaysan markuu dhaco hurdo aad u macaan u seexanaya wuxuu yidhaahdaa dhiciddaan dhacnay ma jirin mid uga macaan badan qofka musaafirka agteeda midda aan seexanay hurdo aad u macaan aan seexanay buu yidhi famaa ayqadanaa nama toosin ilaa xaru shamsi ilaa qoraxda kuleelkeeda mooyaane wax kaloo laguma toosin ilaa qoraxda kuleelkeeda maahan wa kaana awala man istayqada wuxuu ahaa qofka ugu horreeye kaca fulaanun hebel uma fulaanun kadibna hebel ayaa kacay uma fulaanun kadibna hebel yusamiihim abuu rajaa abuu rajaa waa magacaabaye fanasiya cawfun cawfaa hilmaamay magacyadana cawfaa hilmaamay abuu rajaa laakiin magacyada waa sheegay uma cumar bnu khaaab araabic cumar bnu khaaab radia allahu canhu ayaa kadib kacay wuxuuna ahaa midka afaraad saddexdii ka horraysa waxaa hilmaamay cawf wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa naama hadduu seexdo lam yuuqad lama toosi jirin xataa yakuuna huwa ilaa asiga uu ahaado yastayqidu mid toosoo kaca lianna laa nadri maxaa yeelay annagu ma garanayno maa yaxdudu lahu waxa nebiga u soo darinaya fii nowmihi hurdadiisa hurdadiisa dhexdeed waxa nebiga ku soo darinaya annagu ma garanayno saas darteed rasuulka calayh isalaatu wasalaam hadduu hurdo wuxuu yidhi hurdada kamaana kici jirin falama istayqada cumaru markuu cumar toosay wa ra'aa cumarna uu arkay maa asaaba annaasa dadka waxa asiibay oo ah macnaha inay qoraxdii soo baxday ayagoon weli salaaddii subax tukan wa kaana wuxuu ahaa cumar rajulan nin jaliidan adadag nin adag uu ahaa fakabbara waa takbiirsaday allaahu akbar ayuu yidhi wa rafaca sawtahu codkiisa ayuu wuxuu kor ugu qaadaa bitakbiiri takbiirta famaa zaala kama zuulin cumar yukabiru inuu takbiirsanayo wa yarfacu sawtahu codkiisana uu kor ugu qaadaya bitakbiiri takbiirta xata stayqada ilaa uu toosay bisawtihi codkiisa dartii ilaa uu ku toosay annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu cumar u takbiirsanaya oo kor ugu takbiirsanaya ujeeddadeedba waxay ahayd inuu nebiga baraarujiyo marka toos uma kicin rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waa takbiirsanayo codkiisana kor u qaadayay si nebigu u baraarugo calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salatu wasalaamna takbiirtii cumar ayuu ku kacay falama stayqada markuu nebigu toosay shakow ilayhi waxay u sheegteen alladii asaabahum wixii ayaga asiibay midkii asiibay ayay u sheegeen macnaa xaaladda qabsatay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam qaala nebigu wuxuu yidhi laa dayra wax dhibaataa ma laha ow laa yadiiru ama dhibi maayo irtaxiluu guura buu yidhi meesha aan joogtaan ka guura qowluhu irtaxiluu culammada qaar waxay yidhaahdeen sida alqurtubi raximahullah xaafid ibnu xajar a ka soo naqliyo wuxuu yidhahda faa'ida qaala alqurdubiyu akhada bihada bacdu alculamaa qurdubi wuxuu yidhaahday culammada qaar ayaa arrinkan qaatay arrinku ishaaraya waxaa waaye qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam irtaxiluu arrintaabay qaateen faqaala wuxuu yidhi bacdiga man intabaha qofkii baraaruga min nowmin hurdo qofkii ka baraaruga can salaatihi can salaatin salaad uu ka seexday hurdo uu salaad ka seexday qofkii ka baraaruga salaadaasoo faatathu dhaaftay fii safarin safar dhexdii falyataxawal ha wareego ha ka wareegsado can mowdicihi meeshiisii ha ka wareego meeshuu marka hore jiifay ha ka wareego macnaha qowlka nebiga alay isalaatu wasalaam irtaxiluu waxaa laga qaadanayaa bay leeyihin qofkii hurdo ka kaca hurdadaasoo uu ka seexday salaad dhaaftay asoo safar ku jira qofkaasi waa inuu ka wareega meeshuu hore u jiifay xaggee laga qaadanayaa hadalka nebiga ah irtaxiluu markay saxaabadii baraarugeen oo nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam marka koowaad wuxuu amray meeshii ay ku sugnaayeen inay ka guuraan wain kaana waadiyan hadduu waadi yahay fayakhruju canhu waa ka baxaya meel toga hadduu ku sugnaa oo meeshii hurdada ku dhaaftay ahayd tog dhexdii uu jiifay waa ka baxaya togaasuu ka dhex baxaya wa qiila waxaa la yidhi inamaa yalzamu fii dalika alwaadi bicaynih inamaa yalzamu fii dalika arrinkaa wuxuu ku laasimayaa waxa weeye alwaadi togi bicaynihi cayn ahaantii yacni toggii nebigu sala allahu calay wasalam ee saxaabadiisu ay hurdada ku dhaaftay kaa keliya laga guurayaa ee meel walba maahan sidaana waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi huwa khaasun bاnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ay arrinkan gaar ku yahay ila lama wadaago liannahu yaclamu min xaali dalika alwaadi maxaa yeelay nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi liannahu laa yaclamu min xaali dalika alwaadi ma oga xaaladda waadi waadigaasi iyo togaa walaa hayrihi iyo walaa hayrihi iyo togaa hayrkii dalika arrinkaa kama oga ilaa huwa ilaa nebiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam yacni togaasi waadigaas xaalkiisa cid og oon nabiga ahayn calayhi salaatu wasalaam ma jirto macnaha arrintaa waa arrin haybiya nebiga calayhi salaatu wasalaam bilwaxyi ayaa loogu waxyooday inuu meeshaa ka guuro arrintan waa min khasaa'is rasuul calayhi salaatu wasalaam sidaasaa culammada qaar yidhaahdeen wa qaala hayru xaafidkaa dhahay wa qaala hayru wa qaala hayru muxuu la jeedaa waa hayru lqurdubi qurdubi hayrkii wuxuu yidhi yu'khadu minhu xadiidkan waxaa laga qaadanayaa anna man xasalat lahu ghaflatun qofkii ay u xasisho ghaflo fii makaanin meel can cibaadatin cibaado uu ka ghaafil noqdo qofkii u xasisho istuxiba lahu taxawul minhu waxaa qofkaasi loo sunneeyaa inuu meeshaa ka wareego marka alaa qowlka nebiga calayh isalaatu wasalaam irtaxiluu ayay ka qaateen fawaa'idaas fartaxala nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha ayuu ka guuray fa saara waa socday hayra baciidin xaaluu yahay midaan fogayn yacni meelaan fogaynuu u socday meelaan dheereen uu aaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fa saara hayra baciidin waxay tusinaysaa safarkiisii inuusan sii wadan oo ujeeddadu u guuray ma ahayn inuu safar sii wato laakiin waxay ahayd inuu makaanka ka wareego meel kale u wareego uma nazla kadib nebigu waa degay sala allahu calayhi wasalam fadacaa bilwaduu wuxuu u yeedhay weyseqaad fatawada'a waa weysaystay wanuudiya bisalaati salaaddii ayaa loo dhawaaqay culamada qaar waxay ku fasireen waa la adimay way macneed wanuudiya bisalaati bimacnaa waa udina mu'adinkii ayaa adimay waxaana laga qaadanayaa bay yidhaahdeen salaadda qofka dhaaftay in loo adimayo hadday salaad ku dhaafto ama ay jamaaca dad jamaaca ay salaadi dhaaftay inay mashruuc tahay inay u adimaan culamada qaarna waxay yidhahdeen wanuudiya lafdigu nidaa laa yalzamu minhu ta'diin adinka laasimi maayo maxaa yeele waxaa dhici karta bay yidhahdeen in la iskugu yeeray dadka biduuni adaan ayadoon adin jirin in la iskugu yeeray fa sallaa binnaasi dadka ayuu nebigu dujiyey calayhi salaatu wasalaam salaadda la tukanaya waa maxay waa salaatu lfajri maxaa yeele salaatu lfajri way dhaaftay ilaa qoraxdu ay soo baxday hurday ku dhaaftay falama infatala min salaatihi markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadiisa ka baxay idaa huwa birajulin waaba nin muctasilin dadkii ka fogoon la tukan lam yusalli maca alqowmi qowmka macooda aan la tukan qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam maa manacaka yaa fulaan hebelow maxaa kuu diida an tusalliya maca alqowmi inaad qoomka la tukato culamada qaar waxay yidhahdeen ninkan waxaa la dhihi jiray khallaad ibnu raafic ibnu maalik khallaad ibnu raafic ibnu maalik alansaari ayaa magaciisa la dhihi jiray ninkan saxaabiga ah ee qoomka ka haray ee aan jamaacadii la tukan qaala wuxuu yidhi nebigu maa manacaka yaa fulaan hebelow maxaa kuu diiday an tusalliya maca alqowmi inaad qoomka la tukato qaala wuxuu yidhi asaabatnii janaabatun janaaba ayaa i asiibtay walaa maa biyana ma laha rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam calayka bisaciidi waxaa dushaadaa ciidda ciidda laasim oo ciidda ku tayamum fa innahu yakfiika ciidda ayaa kugu filan uma saara nabiyu sala allahu calayhi wasalam kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa socday fashtakaa ilayhi nnaasu dadkiibaa waxay ka sheegteen min alcatashi oon iyo haraaday ka sheegteen fanazala nebigu waa degay calayhi salaatu wasalaam macnaa biyihii baa ka go'ay fanazala nebigu waa degay fadacaa fulaanan wuxuu u yeedhay hebel kaana yusamiihi abuu rajaa abuu rajaa waa magacaabayay nasiyahu cawfun cawfaa hilmaamay ninkaa magacii wa dacaa caliyan calina waa u yeedhay hebel iyo cali buu u yeedhay yacni caliya nin kale oo saxaabada ka mid a ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi idhabaa taga fabtagiya almaa'a biyo dalba oo biyo noo raadiya faintalaqaa way tageen fatalaqayaa waxay la kulmeen imra'atan haweenay bayna masaadatayni oo u dhaxaysa laba sibraar aw sadiixatayni sadiixatayn iyo masaadateyn waa isla mid oo min maa-in oo biyo ah calaa baciirin lahaa oo dul saaran awr ayada ay leedahay laba sibraaroo waaweyn oo biyo ku jiraan oo awr ayada ay leedahay ay ku waddo ayadoo ku dhex sugan ayay la kulmeen fa qaala lahaa waxay ku yidhaahdeen ayna almaa'u aaway biyo yacni xaggee biyahan ka soo dhaansatay qaalad waxay tidhi cahdii bilmaa'i biyo waxaa iigu dambaysa bay tidhi amsi shalay haadii saaca saacaddan oo kale shalay saacaddan oo kalea biyo warkood iigu dambaysay macnaha meeshaan biyaha ka soo dhaansaday shalay saacaddan oo kalea iigu dambaysay macnaha afar iyo labaatan saac ayay ka soo socotay meeshay biyaha ka soo dhaansatay wa nafarunaa khuluufan khuluufun iyo khuluufan labada riwaayad waa la wariyey wa nafarunaa nafarku waa cadad aan toban gaarsiisnayn yacnii raggeennii kooxda ahaa khuluufan markii la yidhaahdo ay wa kaana nafarunaa raggeennu waxay ahaayeen khuluufan kuwa maqan oo safar ku maqan raggii baa naga maqnaa sidaasaan biyihii usoo aroorna bay leedahay biyaha usoo dhaansannay haddii la yidhahdo khuluufunna waa cadda marka wa nafarunaa khuluufun marka waa mubtada iyo khabar haddii khuluufan la yidhaahdo ay wa kaana ayaa loo soo qadaraya ay wa kaana nafarunaa khuluufan raggeennu waxay ahaayeen aan tobanka gaarayna toban ka yar waxay ahaayeen kuwa maqan oo aan joogin qaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen qaalaadan tasniyada yaa waay waa dhahaya waa cali radi allaahu canhu iyo ninkii kale aan magaciisa la sheegin ee magaciisa cow hilmaamay qaalaa lahaa waxay ku yidhahdeen inaliqii tag idan haddaba inaliqii idan haddaba tag bayr macnaha nahorkac way soco qaalat waxay tihi ilaa ayn ilaa xaggeen aadayaa qaalaa waxay yidhahdeen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alayh salatu salam xaggiisaad aadaysaa qaalat waxay tihi alladii yuqaalu lahu saabi rasuulka aad sheegaysaa ma midkii saabi waaye lalahaaba midkii lalahaa diinkiisuu ka baxay iyo diinka qoomkiisa kii lagu sheegaayo miya qaalaa waxay yidhahdeen huwa aladii tacniin waa midkaad ula jeedo midka adiga aad hadalka ula jeedo waay saabi ma ahan laakiin waa midkaad ula jeedo fanaliqii tag bay yidhahan soco fa jaa'aa bihaa waxay ula yimaadeen gabadhii ila nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wa xadataahu alxadiid warkii bay nabiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam iyo gabadha meeshay kula kulmeen iyo wixii dhex maray qaala wuxuu yidhi fastanzaluuha can baciiriha waxay ka dalbeen inay ka soo dejiso ama laga soo dejiyo awrkii sibraaradii saarnaa mid ka mida wadaca nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedhay biinaa'in weel fafaraqa fiihi weelkii ayuu uga shubay min afwaahi lmasaadatayni labadii sibraar afkooda macnaha weelkii loo keenay nebigu sala allahu alay wasalam sidii riwaayaadka qaar ku timid candhuufuu nebiga ku tufay weelkii kadibna wuxuu ku shubay sibraarkii ayuu ku shubay afka uga shubay ama labada sibraaruu ku shubay candhuuftiisuu ku shubay calayhi salaatu wasalaam aw sadiixatayn misaajatayn aw sadiixatayn waa shakun min cawf laakiin waa isku macna labada kelimadood wa awkaa afwaahu afwaahahumaa nebiga calayhi salaatu wasalaam labadii sibraar afkau ka xihay wa alaqa wuxuuna furay alcazaaliya alcazaali bimacnaa waa tubbo oo kale labada sibraar waxay yidhahdeen culimmadu laba tubbo ama laba meeloo biyuhu laga shubo ayay hoos ku leeyihiin nebiga alai slat slam mid ka mid uu furay wa nuudiya fi nnaasi dadkii ayaa looga dhex dhawaaqay oo waxaa la yidhi usquu waraaba wastaquu waraabsada xoolaha aad wadataan fasaqaa man shaaa qofkii doono waa waraabsaday waa waraabay wastaqaa man shaaa qofkii doonana waa waraabsaday yacni asaa waraabo biya cabay hayrkiina waa waraabsaday sida gaadiidkii waxa u watay wa kaana aakhiru daaka waxaa u dambeeyey buu yidhi an acطaa inuu nebiga siiyey alladii midka asaabathu ljanaabatu janaabadu ay asiibtay inuu siiyey inaaan biyo inaa'an weel oo min maa'in biyo ah qaala wuxuu yidhi idhab tag faafriqhu calayka isku soo shub biyahan waa ninkii yidhi janaabaan qabaa biyana ma lahan rasuulka ilaahay ee nebigu laha sal lla ly slam tayamum oo tayamum ku tuko markii biyahan la helay nebiga alay slat slam weel biyaa buu siiye wuxuu ihahday idhab faafriqhu calayk biyahan isku soo shub wa hiya qaa'imatun walxaal hiya ayadu qaa'imatun ay tahay mid taagan midda taagan waa gabadhii biyaha iska lahayd tanduru waxay fiininaysaa ilaa maa yufcalu waxa lagu samaynayo bimaa'iha biyaheeda wa aymullaahi allaan ku dhaartay laqad uqlica canhaa sibraarkii waa laga leexday oo macnaa nebiga alai slat slam waa ka siimo waa ka leexday wa innahu la yukhayalu ilayna annagoo noola malagelinayo annahaa ashaddu inuu ka daran yahay milaa'atan xagga buuxinta xagga buuxnaanta minhaa sibraarka xiina ibtada'a fiiha markuu nebiga bilaabay sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay sibraarkii biyihii laga shubanayo waa laga joojiyey wa innahu la yukhayalu ilayna annagoo noola malagelinayo annahaa sibraarku ashaddu inuu daran yahay milaa'atan xagga buuxidda minhaa muxuu ka daran yahay waa isla asigii sibraarkii hore xiina ibtada'a fiiha markuu nebiga bilaabay calayhi salaatu wasalaam marka horuu nebiga biyaha ka shubayo bilaabayay iyo hadda hadduu buuxnin badan yahay yacni biyuhu hadday aada u buuxaan macnaheedu waxa waye waxba kama nuqsaamin gabadhii biyaheeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada dhammaan way waraabeen qofkii qubays u baana waa ka qubaystay kii xoola wata waa ka waraabsaday weelkuna waa buuxa wax isdhimay ma lahan bal buuxinaantii hore uu hore u buuxay hadduu ka buuxid badan yahay waa mucjiza min mucjizaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi ijmacuu lahaa u jamciya gabadhan raashin ha loo jamciyo wax iskugu soo dardara fa jamacuu lahaa waxay u jamciyeen min bayni cajwatin cajwa waa nowcun min atamri waana min tamri lmadiina magaalada madiina timirteeday ka mid tahay noocyada ugu wanaagsanayna ka mid tahay waa qaali timirtan cajwada la yidhahdo waa timir qaaliya wa daqiiqatin iyo bur wa sawiiqatin iyo sawiiq waa shaciirkii la shiidaya sharaab ahaan loo cabi jiray xataa jamacuu lahaa ilaa ay u jamciyeen طacaaman cuno cunooyin kala duwanay iskugu soo dardareen qof walba wuxuu heli kari fa jacaluuhaa waxay yeeleen fii thawbin maro cunooyinkii kala duwanaa ay u jamciyeena maro ugu shubeen wa xamaluuhaa waxayna u saareen calaa baciirihaa awrkeeda wa wadacuu thawba maradiina waxay saareen bayna yadayha horteeda qaala lahaa wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadhii taclamiina ma garanaysaa maa razi'naa min maali min maa'iki biyahaaga kamaana nuqsaamin shay-an waxba ma ogtaha buu yidhi biyahaada inaan waxba ka dhimin walaakina allaha laakiin alle huwa aladii asqaanaa waa midkana waraabiyey ilaahana waraabiye subxaana wa tacaala ee biyahaada waxba kama dhimin maa razi'naa bimacnaa waa kama nuqsaamin oo kama dhimin wey fa aatat ahlahaa reerkeedii ayay u timid gabadhii waa tagtay ehelkeedii aaday reerkeedii bay gaartay waqad ixtabasat canhum xaalay ka soo daahday reerkeedii ayay aadday ayadoo ka soo dib dhacday qaaluu waxay yidhahdeen maa xabasaki yaa fulaana hebloy maxaa ku xabisay maxaa ku soo daahiyey qaalad waxay tidhi alcajab ay xabasani alcajab layaabaa i xabisay bay tii laqiyanii waxaa ila kulmay rajulaani laba nin fadahabaa bi waxay ila aadeen ilaa hada aladii yuqaalu lahu saabi midkaan la leeyahay waa saabi ayay ila aadeen fafacala kada wa kada waxaasi waxaasuu sameeyey waxay sharaxday wuxuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi in allaan ku dhaartaye innahu asigu la asxaru nnaasi dadka kan ugu sixir badan waaye bay tiri min bayni haadihi wa haadih wa qaalat biisbicayha labadeeda farood ayay sidaa ku samaysay alwustaa wasabaaba fa rafacathumaa waxayna u taagtay ila samaa'i xagga samada macnaa min min haadihi wa haadihi waxay ka wadaan min asamaa'i ila alard waxa khalqi ku sugan kan ugu sixir badan waay fa rafacathumaa ila samaa'i samada ayay kor u qaaday tacni waxay ula jeedaa alsamaa walard samada iyo arlada cid ka sixir badan ma laha bay tiri ow innahu la rasuulullah ama waa rasuulki ilaahay xaqan oo dhaba labadaas mid waay inuu yahay khalqiga kan ugu sixirka badan ama inuu rasuul yahay wax ka dhexeeya ma jiraan bay tiri fa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen bacda daalika markaa kadib arrintan kadib iyo gabadhan markay xaaladdaanay qabsato kadib muslimiintu waxay ahaayeen yuqiiruuna kuwa ku duulaama calaa man xowlahaa cidda hareeraheeda ah ayada min almushrikiina ee mushrikiinta qoomkeeda ama qoyskeeda meeshay degan yihiin dadkii ku hareeraysnaa ee mushrikiin ahaa ayay ku duulayeen saxaabadu walaa yusiibuuna mana asiibaynin saxaabadu assirma alladii hiya minhu assirma waa xaafadda iyo deegaanka alladii kaasoo hiya ayadu minhu ay ka soo jeedo deegaanka ay ka tirsan tahay saxaabadu maysan asiibayn laakiin waxaa hareerahooda ay mushrikiinay la dagaalamayay fa qaalat yowman maalin bay waxay ku tihi liqowmihaa qoomkeeda ayadoo la hadlaysa waxay tidhi maa uraa maadaan culammada qaar waxay yidhaahdeen waa mawsuula haddii la yidhaha waa mawsuula macnaheedu waxa waaye waxa aan arkayo maa uraa ay alladii uraa waxa aan malaynayo waxa waaye ana haaulaa'i alqowm qowmkan saxaabaday ula jeedaa yadacuunakum way idinka leexanayaan camdan si bakasa iyo bareera idinkaga leexanaya waxaan u malaynayaa bay leedahay qowmkan oo saxaabadiiya waxay idin garab marayaan oo adinka aysan idiin soo weerarayn ula kacya bareer wey si ujeeddo ah ayay idinkaga leexleexanayaan waa haddii maada la yidhaha waa mawsuula sababta waa maxay uga leexanayaan waxay leedahay liisti'laafikum si uu idiin soo dumo say idiin soo dumaan ayay idinkaga leexleexanayaan rajay idinka leeyihiin inaad soo islaamtaanay rabaan laa sahwan minhum wa gaflatan cankum ma aha waxay idinkaga leexleexanayaan sahwan minhum sahwi iyo ay sahwiyeen ama ay idin iloobeen ma aha wagaflatan cankum iyo moogida idin moog yihiin ma aha waa idinka warqabaan waana idin og yihiin inaad mushrikiin tihiin idinma mooga laakiin waxay idinkaga meeraysanayaan idinkaga wareegayaan waa camdi iyo bareer waxay rabaan inay idinsoo dumaan fahal lakum fi lislaam ee islaamka ma aqbalaysaan oo ma qaadanaysaan dadkaasi raja idinka leeyihiinoo waa kuwa idin garab maraya raja idinka leeyihiin waa idinsoo dumayaan ee islaamnimada ma yeelaysaan oo ma qaadanaysaan islaamnimaday u bandhigaysaan fa adaacuuha way adeeceen fadakhaluu fi lislaami islaamnimay galeen maadi markii mawsuulo la yidhaha macnaheedu waa sida haddii wa la yidhahdo maad waa naafiya anna waa bimacnaa lacalla ay yidhaahdeen maa uraa ay maa adunnu u malayn maayo lacalla haaulaai alqowm ana haaulaai alqowm bimacnaa anada bimacnaa lacalla waxaa laga yaabaa qoomkan yadacuunakum inay idinka leexanayaan camdan si bareera inay idinkaga leexanayaan saasaan u malaynaya waxaa laga yaabaa kasii ulajeeddo inay idinkaga leexanayaan fahal lakum fi lislaam macnaha intaysan idin asiibin waxa dariskiina asiibay oo ah in maaragtay la laayo lala dagaalamo dumarkooda iyo carruurtooda la addoonsado xoolahooda la qhaniimaysto intaysan idinku dhicin ka hor war ma islaamaysaan hadda weli waa idinka leexleexanayaan islaamnimay u bandhigtay fa adaacuuhaa way adeeceen gabadhii warkeeday ka yeeleen fadakhaluu fi lislaami islaamnimada ayay galeen gabadhan islaamnimada waxay ku ta'aurtay markay nebiga aragtay calayhi salaatu wasalaam markay leedaha waa asxaru nnaas ama waa rasuulullah saameynaa gashay way ku saamowday liqaagii nebiga calayhi salaatu wasalaam wayna ogaatay inuusan ahayn asxaru nnaas ou yahay rasuulullah sala allahu calayhi wasalam qaala abu cabdillaah abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa bukhaari saba'a kharaja min diinin ilaa hayri saba'a macnaheedu waxa waye kharaja wuxuu ka baxay min diinin diin ayuu ka baxay ilaa hayrihi diintaa diin aan ahayn ayuu galay wa qaala abulcaaliya abulcaaliya wuxuu yidhi asaabi'iin firqatun min ahli lkitaabi yaqra'uuna azabuur waa firqa ahlulkitaabka ka mid ah yaqra'uuna waxay akhrinayaan azabuur kitaabka zabuura ayay akhrinayaan xadiidkan dheer waa xadiixadiid cimraan ibni xusein radi allahu canh wuxuuna ka hadlayay ama imaam albukhaari halkan uu u keenay qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam calayka bisaciid fainahu yakfiika ujeeddada iyo shaahidku waa halka calayka bisaciid fainahu yakfiik xadiidkan waxaa ku jirta in nebigu sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa hurdo ay ku dhaaftay salaat alfajri ilaa wakhtiga salaada uu baxay oo qoraxdu ay soo baxday maxaa yeele mar hadday qorax soo baxday waqtulfajri waa laga baxay waxay culimmadu isku khilaafeen arrintaani nebiga calayhi salaatu wasalaam ma hal maray ka dhacday mase hal mar wax ka badan ayaa jiray bacdulculamaa waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa inay ka hurdeen salaatulfajri hal maray ahayd halkan marna waa halka mare xadiidkan cimraan lagu sheegay culammada qaarna waxay yidhahdeen maya waxaa jirtay mar kale oo nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ay ka seexdeen can salaati alfajri ilaa wakhtigeedu uu baxay waxaana ku soo aroora baynaa xadiidu abi qataada radia allahu canhu oo muslim iyo bukhaari labaduba ay wariyeen xadiidkaasina xadiid dheer uu ahaa waxaana ku jirta in nebigu sala allahu calayh wasalam uu u xil saaray inuu salaada u toosiyo bilaal radia allahu canh bilaalna uu isku tiiriyey meel hurdana ay la tagtay asoo ilaalinaya oo soo jeedoy rasuulka ilaah anaa soo jeedaya anaana idinka warqabaya maadaama la daalan yahay bilaal radia allahu canhu meeluu isku tiiriyey hurdaa la tagtay waana daalanaa sida dadku u daalanaayeen mar damba waxaa la soo toosay qoraxdu ay soo baxday rasuulka calayh salatu salaam wuxuu yidhi bilaalow maxaa kugu dhacay wuxuu yidhahdaa rasuulka ilaahay ow haalabatnii caynaaya labadeeda indhooda iga qaalib noqday buu yidhi indhihii baa iga qaalib noqday oo waa lulmooday hurdaa ila tagtay markaa kadib baa salaatulfajri la tukaday culamada qaar waxay yidhahdeen qisadu waa hal qiso qisada xadiid abi qataada iyo qisada xadiid cimraan waxay yidhahdeen waa qisa waaxida laakiin markii labada xadiid la fiiriyo fawaariq badan ayaa u dhaxaysa meelo badan inay ku kala duwan yihiin qisadan xadiid cimraan radia allaahu canh waxaa ku jirtay in qowmka ama saxaabadu ay la socdeen cumar cumar inuu ka mid ahaa walidaalika waa kan la yidhi waa midkii afaraad uu ahaa saddexdii ka horraysana cawfaa hilmaamay riwaayadaha qaarna abubakr radia allaahu canhu inuu ku jiro waa la sheegay abubakar iyo cumar way ku jireen qisada xadiid cimraan qisada xadiid abi qataada waxaa ku jirtay abubakar iyo cumar midna inuusan la socon nebiga calayhi salaatu wasalaam markay xaaladdaasi ku dhacaysay waxyaabaha labada qiso ay ku kala duwan yihiin ayay ka mid tahay qisada xadiid abi qataada waxaa ku jirta qofka ugu horreeyey ee soo kaca inuu nebiga ahaa sala allahu calayhi wasalam qisada xadiid cimraanna maxaa ku jira nebiga waa laga horreeyey soo ma qofaa ka horreeyey mid labaad mid saddexaad kii afaraadna cumar uu ahaa cumar radia allaahu canhu ayaa codka kor u qaaday bitakbiir markaasuu nebiga ku toosay calayhi salaatu wasalaam xadiid abi qataadana awal man istayqad wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam calaa kullin labada qisada furuuqa u dhexaysa furuuqdaasna waxay tusinaysaa inay qisadu dhowr mar dhacday tacadudulqisa ayay tusinaysaa ee qisadu hal xaba ma ah idan waa laba xaaladood mar nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka seexday salaatu lfajri waa xadiid cimraan marka lagu sheegay marka labaadna waa xadiid abi qataada labada marba safaray ku jireen wayna daalanaayeen hurdadaana ka qaalib noqoto oo la tagtay qofka haddii hurda la tagto ama uu salaada hilmaamo muxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa waqtuhaa xiina yadkuruhaa laakiin waxaa shardiya hurdadaasi waa inay noqoto bikayri tafriid gaabin waa inaysan jirin waa inaadan adiga sabab u ahayn inay hurdada kula tagto maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa markii hadda hurdada la tegaysay wax sababa ma jirin way daalanaayeen laakiin ayaga sabab xaggooda ka timid ma jirin qofka laakiin haddii sababta xaggiisu ay ka timaaddo oo tafriid iyo gaabin darteed ay uga dhacdo waa aaimo waa dembaabaya loogu cudur daari maayo maxaa yeele tafriidaa jira mar hadduu tafriid jirana ismigu waa xasilaya sida maalan habeenkii inaad dhafarto oo aad ku dhafarto waxyaabo aan habboonayn in lagu dhafro dadka in badanoo ka mid a waxay salaatulfajri ku dhaaftaa assamar fi lleyl in habeenkii la daaho la dhafro markaasuu wuxuu seexanayaa toddoba saac sideed saac habeennimo qof caawo dhan soo jeeday ee toddoba saac seexday ama sideed saac seexday way caddaha soomaha in salaad subax ay dhaafi karto aaday u dhowdaha waa danniga raajixa qofkaasi waa qof tafriid sameeyey ismiga iyo dembiga qaybu yacnii qayb ayuu ku yeelanayaa amaa biduuni tafriid hadday salaada subax ku dhaafto asoo dadaalay asbaabihii la yimid fa waqtuhaa xiina yadkuruhaa waqtigeedu waxa waaye markuu xasuusto ayuu tukanayaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه